xukuumadda somalilan ayaa sheegtay in dowladda shiinaha ay kala sixdeen heshiis iskaashi oo dhinaca ganacsiga kubcinta dhaqaalaha iyo horumarka ah heshiiskaasi ayaa yimid kadib markii wafdi ka socday shiinaha uu hogaaminayo wakiilka shiinaha u qaabilsan africa ay la kulmeen madaxweynaha somalilan warkan oo hargeysa nooga soo diray khadar maxamed cakule madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa ku qaabilay madaxtooyada somalilan wafdi ballaaran oo ka socda waddanka shiinaha kaasi oo horkacayay wakiilka dowladda shiinaha u qaabilsan afrika waxaa sidoo kale wehelinayey safiirka shiinaha u qaabilsan soomaaliya waxaana kulankan ka dhacay madaxtooyada somalilan la sheegay in lagaga wada hadlay xoojinta xiriirka labada dhinac sida la sheegay iyo iskaashi laga samaynayo dhinacyada ay ka midka yihiin dhaqaalaha ganacsiga iyo horumarka sida lagu sheegay war ka soo baxay madaxtooyada wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee somalilan liibaan yuusuf cismaan ayaa u sheegay v o a isagoo faahfaahin ka bixinaya kulankaasi kulankani waxa uu dhex maray dowladda somalilan oo hogaaminaya madaxweyne madaxweyne muuse biishi cabdi wasaaradda arrimaha dibadda iyo xubno kamida golaha wasiirada wafdi nooga yimid dalka china oo ka socda wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka china uu hogaaminayana wakiilka u qaabilsan iskaashiga africa waxaanaba ka wada hadlay arrimo khuseeya labada dal ee somalilan iyo china ujeedada safarka muxuu ahay wafdigu waxay ahayd inay somalilan kala xaajoodaan sidii iskaashi cusub ay u samayn lahaayeen oo dhan walba leh somalilanna way soo dhoweysay somalilanna muxuu ahay siyaasaddeedu waxa weeye siyaasad furfuran oo ay adduunka oo dhan si siman ula macaamilayso iyadoo oo aan dalna muxuu ahay markaa dhibaata aanay uga iimanayn hadday noqoto kuwa gobolka iyo hadday noqoto wadamada fogfog ee caalamka intaba marka kulan aad muxuu ahaye laysku askartay buu ahaa cidna aan dhibaato wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda somalilan ayaa sheegay inay labada dhinac ku heshiiyeen waa somalilan iyo shiinaha in la ka kaashado qodobo ay ka midka yihiin maadaama oo dowladda shiinuhu ay tahay dal weyn oo iminka dalalka dhaqaale ahaan adduunka muxuu ahaye kalabaad yihiin runtii dhaqaalahooduna aada u korayo somalilanna ay dhaqaale ahaan aada iskugu xidhan yihiin oo baayac mushtarkeedu badidiisu uu ka yimaado dalka china waxyaalaha laga wada hadlay waxay ahayd sidii arrimaha dhaqaalaha ganacsiga muxuu ahaye isku socodka iyo waxyaalihii kale ee laga wada hadli karaba muxuu ahaye dowladda china iyo somalilan ay xoojiso wadahadalna muxuu aha uu u furmo oo oo oo oo wafdiyo iyo muxuu ahaye isku socodkii muxuu ahaye laga wada shaqeeyo arrimahaasa muxuu ahaye ugu waaweynaa arrimihii somalilan iyo wafdiga china ka hadleen ka wada hadleen runtii somalilanna dalalka adduunka oo dhan way soo dhaweynaysaa dowladda chinana maadaamay dowlad weyn tahay oo afrikana muxuu aad iyo aad uga shaqaysa dhanka horumarka somalilan aad bay usoo dhaweysay wafdigan ballaaran ee ka socday waddanka shiinaha ee madaxweynaha somalilan uu ku qaabilay madaxtooyada magaalada hargeysa ayaa waxa uu ku soo beegmayaa wakhti ay dhowaan somalilan iyo taiwan sheegeen inay wada yeesheen xiriir gaara kaasi oo dhinaca diblomaasiyadda tallaabadaasi oo dhinaca shiinuhu aanay jeclaysanayn khadar maxamed cakule v o a hargeysa